aan ku bilownay ee sabtida berria waxaa inta badan soomaaliya ka bilaabanaya imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare qaar ka tirsan ardayda ku sugan gobollada dalka ayuu imtixaanku u soo gelayaa iyaga oo duruufo adag wajahaya waryaheenna magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ku eegaya marxaladda ay ardada gobolka hiiraan gaar ahaan kuwa beledweyne imtixaankan ku gelayaan inta badan ardayda dugsiyada sare ee dalka toddobaadka soo socda waxay u fadhiisan doonaan imtixaanka fasalka afraad nasteexo axmed muumin waa sagaal iyo toban jir ka mid ah ardayda gelaysa imtixaanka dowladda soomaaliya ay qaadayso sanadka laba kun iyo labaatan waxa ay ka walwalsan tahay imtixaanka iyadoo ay ku horgudban yihiin caqabado dhowr ah oo ay ka mid tahay inaysan helin kalabar cashiradii sana dugsiyeedka sababta keentay in ardayda ay ka walwalaan imtixaanka sanadka ayaa waxa ay tahay in hal sano gudaheed laba fatahaad ay ka saameysay goobihii waxbarashada beledweyne iyo caqabada kale oo ahayd go-aankii ka soo baxay dowladda soomaaliya ee lagu xirayay xarumaha waxbarashada xanuunka covid sagaal iyo toban awgiis afar buug oo ka mid ah maadooyinka santifiga oo ay wax ku baranaysay ayay fatahaadii ugu dambeysay ee bishii abriil ee sanadkan ay ka qaaday kadib markii si kadis ah ay biyuhu u galeen gurigeeda oo ku yaala xaafadda xaawataako ee magaalada beledweyne sida ay sheegtay naseexo marka horta anaga ma nafteena aan la baxnaa mise mise buugan bixin nafteena la baxna buugtiina waaba kaasaa markaan soo laabanay haddana cashiro fiican iyo wixii anigoo buugtii aan raadsin ala covid nineteen jiro covid nineteenka anagoona aan kasoo kabanin oo cashir fiican aan qaadanin waxaan lahay camal imtixaankii shahaadiga loo fadhiisanayaa haddaba maxay ku kala duwan yihiin qof keligii imtixaanka gurigiisa ku diyaarsanaya iyo qof arday kale ay meel wax ku wada diyaarsanayaan waata nasteexo muumin
wax waan akrinaa inta kaleetood subaxii xilliga hore markaan kasoo kacanoo kale waan akrinaa habeenkii xilliga dambe oo kalena markaan seexan waan akrinaa qof waliba iyo laba isa laysku dhawya waan akrisanaa teeda kale waan waqti waan gelnaaday imtixaankeena iyo muraajacadeena saastaana waan dhamaysan waan akrisanaa waxeena waxaa kaaga fiican markaad ardadaad ku dhex jirtid ee wax aa akrisanaysid markaas firfircooni kalsooni su-aashaad aad aqoon weysid waxaa laga yaabaa inaad ardadaada ku dhex noqotid waxaa laga yaabaa su-aalaha in lagu weydiiyo isweydiidin laakiin marka aad keligaa tahay in waxba muraajacaysi kartid sababtaa markaa dad fiican dad badan ku dhex jirtid waa ku fiican tasda covid nineteen awgeed ayaan caqabada nagu haayo inkastoo aan shan bilood toos aan waxba qaadanin oon laba bilood kadib isku soo laabanin haddana aan kala tegayna saas darteed covid nineteen haddana iskoolkii loo kala xiray macalimiintii covid nineteen loo fasaxay iskoolkii ardayda kale ee dhibaatada imtixaanka sanadkan ay haysato waxaa ka mid ah axmed maxamed cabdulaahi oo dhigtay iskuulka mujamac islamarkaana ah horjooge ama kaabagalaas fasalka afraad ee waxa uu sheegay inaanu wada qaadan dhammaan cashiradii bugaagta manhajka cabsi badanna uu dareemayo in cashiro uusan qaadan imtixaanka lagu keeno culeysyada ugu badan dhinaca imtixaanaadka naga haysto waxaa kow ka ah in imtixaan ayaa lasoo diyaarinay haddii la yidhi mase sida boqolkiiba sagaashan tahay buugga jabtaradiisa inay ku idil yihiin maadaama buugga jabtaradiisa u ka idil yihiin anigana buugga jabtaradiisu nooma ayna sino jabtarada maado kasta jabtarada ama labada jabtaroo u dambayso maado kasta inay ardayga ka maqan yihiin ayaa macquula axmed waxa uu xusay in habeen iyo maalin cashirada bugaagta uu akhriyo waxaana uu sheegay in weli uu dareemayo in qeybo badan ay ka maqan yihiin inkastoo fatahaadii sanadkan ay u badbaadeen bugaagtii cashirada caqabadaha kale waxaa ka mid ah hadda si gaar usii saame usii eego fatahaadii oo kale waxaa macquula inay arday dhan maskiin ah bugaagtiisa ay qaadeen uniformka ay ka qaadeen caqabadahaas wayna soo wajaheen hadda midii u dambeysay oo duruus oo dhanba inaba ka dambayn hadda cudurkii leadina lasoo kulantay fatahaada aheed ardayga waxaa laga yaabaa inuu horay buugtiisii iyo uniformkiisi u qaadeen naftiisa maalinkaas oo la baxsaday hadda maanta berri waxa la iska rabaa imtixaanka shahaadiga lagu gala waa uniformka uniformka uuna meel ku ogeyn taas caqabadaha ayay ka mid tahay eena soo wajahay guddoonka waxbarashada gobolka hiiraan cismaan maxamuud cilmi ayaan weydiiyey cabashada ardayda sanadkan iyo waxa uu ka yidhi kan guddoon waxbarasho bugaag haddii hadda ay burburtay ama ay biyaha qaadeen waa arrin oo suurtagal oo dhici kartaa laakiin haddana ma aha macnaheeda in laisku dhiibaa waayaha laisku dhiibaa maaha qofka waa inuu isaga fikra dagaalamaa waayaha la dagaalamaa dhacdooyinka dhacaya uusan isku dhiibin sida uu kaban karana isku dayana wuu kabtaa sida ugu fiican marka waxaan leeyahay nin wax soo bartay wax hadda mataqaanaa hortaagan oo weyn oo uu la haro ama la walwalo iyo meesha ma yaalaan hore ha loo socdo imtixaanka halaga qayb galo hala guulaysto waddankana wax loo qabto xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne